maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday saldhigyo ciidanka amisom iyo militariga soomaaliya ay ku leeyihiin degmooyinka buulo berde iyo jalalaqsi ee gobolka hiiraan ciidamada ayaa iska difaacay weerarkaasi sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqale gudoomiyaha amniga degmada buulo burte cismaan geedi oo u waramay v o a ayaa waxa uu sheegay ciidamo kuwa dowladda ka tirsan oo roondo ah iyo kooxda al-shabaab in xalay saqdii dhexe ay ku dagaalameen meel u dhow agagaarka buundada buulo burte cismaan geedi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda hal askari uu kaga dhintay weerarka sidoo kalena sargaalkii hogaaminayay uu dhaawac soo gaaray dhanka al-shabaab waxa uu sheegay in ugu yaraan shan qof lagu dilay inkastoo aanu jirin ila madax bannaan oo xaqiijinaya tiro intaa la eg ciidamada roondayn ah oo ciidamada militariga ah iyo nimankan hamayaasha ayaa kulmay ayaa ku kulmay meesha buundada berigeeda ku kulmay halkaas ayaa dagaal uu ka dhacay adiga daqiiqada kadib way iska carareen nimankii dhib badan oo aaduna waa gaaray annagana askariyaa nooga dhaawacay sidan aragnay wax badan adiga ilaa shan qofood way jiideen kollay dhimashaan ku qayaasnay borayna meeshiiyay uga carareen iyagu dhankeenna nin sargaal waa naga dhaawacmay oo howlgalka waday askarina wuu nooga dhintay intaasa xaggeena soo gaartay aada iyo aada xaaladda degmada buulaburta way degan tahay ciidamadii ilaa xalay howlgalay ku jiraan hadda ilaa hadda way naqaynoo baaxsiyay jiraan
sidoo kale kooxda al-shabaab ayaa xalay waxay weerar ku qaaday saldhigga ciidanka jabuuti ee degmada jallaqsi gudoomiyaha degmadaasi maxamed nuur dabaashe oo v o a si kooban ula hadlay ayaa waxa uu xaqiijiyay in weerarka uu socday in cabaar ah sidoo kalena lagu qaaday fariisinka ciidanka jabuuti inkastoo aanu sheegin wax khasaare ah oo weerarka ka dhashay walaalow waxa weerar oo hadda kulley foolkafool ay nimankaa samay karaan amba ay sameeyeen amba ay isku dayaan ma jiraan waxawaaye meelo fogfogay waxay kasoo tuurayaan madaafiic madaafiicdaasna loo aaga yeelayno kulley amba masaajid ku dhacayso amba dugsi qur-aan ku dhacayso amba iskuul ku dhacayso aba mataqaanaa hooyo iska masaakiinoo gurigeeda joogto ku dhacaysayno hadda kulley cid iyagu aada yeela ayna jirin si naxar aan naxariis darra ay tuuraya waxaasna waa waxa hadda kulley aday dadka ay ku gaadaan oo qaraxa ah aba ay waxa soo tuuraan waa wax caadadooda ammaan hadda wax kafool kafoolaya hadda ummad uga hormaa karaan ma jiraan meel hadda ciidamada jabuuti ama ciidamada soomaaliyeed ay joogaan ee xalay soo weerareenna ma jirto degmadan kamid a laakiin waa jirtaa inay soo tuurtuureen waxaa la yidhaahdo hoogiyaha loo yaqaano madaafiicda habeen ka hor ururka al-shabaab waxa uu qabsaday deegaanka raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe inkastoo waa berigii uu dib uga baxay xalayna xaalad cabsi ah ayaa deegaanka ka jirtay sida ay v o a u sheegeen ilo deegaanka ku sugan gudoomiyaha amniga degmada buulo burte cismaan geedi iyow nimanka horta waa garan karnaa waxaan iska sheekeynayna maaa nimankan waa nimanka adiga waxaweye ummadda dhibkeeda matige waxaweye hadday kun yihiin iyo hadday koog yihiinba waxay jecel yihiin inay ummadda dhibaan marka un dhibkaas bay lasoo noqnoqonaa wax awood oo hadda buulaburta ay ku tijaabi karaan ama isku dayi karaan ama qabashaa midna ma dhici karto mana jirto oo nimanku awoodoodu way eber nimankan soomaali ciidamadu howlgallay ka wadaan koonfurta soomaaliya duqaynaha ka socdo xaggeenay isu soo baxeen oo halkaana ceeb soo moodeen oo duqayntaasu ka socon marka waxa weeye waxa saas baa hoogaha culayska keentay hadda laakiin waa oon dhibkay ummadda ku ahaa jireen dhibkaasay lasoo noqnoqonaan mar walba meelahaasay waxbada ka soo ridaan baxdine waxa weeye waa markii lagu rido taxdiiro ama la raadiyo way cararaan ciidamada arrimahaas amniga aniga howlaheenii waaye waa ku tala jirnaa inaan meel walbay taagan yihiin aan tagno waa ku tala jirnaa inaan dadka iyo dalka difaacno waa ku tala jirnaa inaan nimankaas haddii ilaahay yidhahdo sidaan uga fogeyno horeybo aan buulaburta uga fogeyno haddii alla yidhaahdo dhaqdhaqaaqyada al-shabaab ayaa loo malaynayaa kuwo xiriir la leh xaaladda iyo khilaafka doorashada ee ka jirta dalka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne